wasiirka wasaaradda korontada iyo biyaha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya jaamac taqal cabaas oo soo dhoweeyay ansixinta sharciga korontada dalka ayaa sheegay inuu muhiim u yahay kobaca dhaqaalaha dalka iyo maalgashiga caalamiga ah waxaana uu uga mahad celiyey xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ansixinta sharciga korontada oo ka turjumaya baahida dhabta ah ee shacabka soomaaliyeed u qabaan kobaca dhaqaalaha dalka iyo furitaanka maalgashiga shirkadaha caalamiga ah iyadoo la ilaalinayo maalgashatada wadaniga ah
runtii waxay noo tahay maalin weyn oo aan aad ugu faraxsan nahay inaan gudano waajib waajibaadkeena ka mid ah dabcan sharcigan korontada muhiimadda uu leeyahay iyo taabigelintiisa aad ma rabo inaan u sharaxo maxaa yeelay waxaa aad u lafaguray oo celceliyey guddiga iyo golaha shacabkaba runtii muhiimad gaar ah ayaa wuxuu u leeyahay ama uu taabanayaa baahida shacabka soomaaliyeed gaar ahaan guud ahaanna kobaca dhaqaalaha ee dalka isaga oo noo furaya investmentiga hay-adaha ama shirkadaha nationalka wuxuu noo horseedayaa kobaca dhaqaalaha dalka in yani uu door weyn uu ka geysto maxaa yeelay waxaa noo furmayaa maalgelin shisheeye iyo midka wadaniga ahba isagoo oo sharcigan uu aad iyo aad u ilaalinayo shirkadaha soomaaliyeed muddada soddonka sano ah gacanta ku hayay adeega korontada dalka ayaga oo xuquuqdoodana aanan la doodsiinaynin aadna u ilaalinayo sharcigan haddana uu fursad siinayo shirkadaha ama shaksiyaadka ajanabiga ah yani raba inay dalka maal gashtaan marka sidaas darteed sharcigan sharci aad muhiim u ah dhinac walba ama kobac dhaqaale ha noqdo ama mid bulsho ha noqdo marka waxaan baarlamaanka sharafta leh aad oogu mahad celinayaa kalsoonida ay siiyeen iyo ansixinta ay aan loo kala harin ee la siiyey waxaan kaloo rabaa inaan halkan si gaar ah uga mahad celiyo shirkadihii muddada soddonka sano ahaa ee dalka ka shaqaynayay oo runtii haddaynan ayaga ahaan lahayn sharcigan uusa meel mareen oo aada noola shaqeeyey guddigii oo aada noola shaqeeyey maamul goboleedyadii oo aada noola shaqeeyey iyo golaha baarlamaanka oo maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyey